الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta toddobiyo tobanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta protestaanta bari النصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
aad ayay u badan tahay in ay muslimiinta ay goor u duceeyaan shucuubta islaamiga ah gaar ahaan kuwa falastiin kashmiir rohongiya iyo dhammaan dhibanayaasha ku nool caalamka islaamka laakiin marka uu arrinku quseeyo turkistaanta bari iyo muslimiinta ay goor caalamka islaamku wuu iska aamusaa waxaana inoo caddaatay in caalamkan aanu muslim dhab ah ahayn caalamka islaamku ma caabudo allaha raxmaanka raxiimka ah balse wuxuu caabudaa doolarka xisbiga shuuciga ah ee shiinaha hadalladan qalbi taabadka leh waxaa yidhi daahir amiin oo ah nin u dhaqdhaqaaqa qadiyadda muslimiinta turkistaanta bari soona maray xabsiyada dowladda shiinaha isagoo lagu eedaynayo in uu yahay xubin argagixiso ah oo ka soo horjeeda shuuciyadda iyo cilmaaniyadda shiinaha dowladaha ka jira dunida islaamka ayaa ihmaaliyey qadiyadda muslimiinta turkistaanta bari si la mid ah qadiyaadka kale ee ay muslimiintu leeyihiin mana jirto xitaa tasriixaad iyo hadallo boor isku qarin ah oo ay jeediyaan madaxda dalalkaasi oo ay ku sheegayaan inay kaga soo horjeedaan dhibaatada lagu hayo muslimiinta turkistaanta bari sida lagu sheegay daraasad ka soo baxday sanadkii labada kun lix iyo tobanka mu'asasada maraykanka uu leeyahay iiraan mid ka mid a arrimaha ugu weyn ee ay ka cabsanayso dowladda shiinaha waa in qadiyadda ay goor ay noqoto qadiyad caalami ah oo midaysa muslimiinta ku nool caalamka si la mid ah jihaadkii afghanistan iyo arrinta falastiin mu'asasada raan waxay daraasadeeda isku weydiinaysaa su'aal ah maxay qadiyadda ay goor isugu bedeli la'dahay qadiyad jihaadi caalami ah si la mid ah qadiyadda afghanistan markii uu ruushku ku duulay maxaase gaboodfallada ay geysanayso shiinaha uu u dhalin la'yahay raddu ficil jihaadi ah oo caalami ah oo lagu beegsado shiinaha ka hor inta aan laga jawaabin su'aashan waxaa muhiim ah inaan si gun dheer u eegno qadiyadda ay goor iyo sida dowladda shiinaha isugu howshay qamcinta iyo soo afjaridda suurtagalnimo weliba oo la xiriirta in turkistaanta bari ay ka soo baxaan awood hubaysan oo ka hortagta gobodfalka shiinaha sanadkii kii markii la dhisay jamhuuriyadda shuuciga ah ee shiinaha waxay dowladdu qaadatay siyaasad qabow oo ay kula dhaqmayso qowmiyadaha kala duwan ee dalka si ay ugu suurto gasho inay saldhigato oo aanay uga hor imaanin qowmiyadaha badan ee shiinaha sidaasi darteed qowmiyad walba waxay dowladda shiinaha ula dhaqantay si deggan oo aan xasaasiyad lahayn muslimiinta ay goor ayaa iyaguna ka mid noqday dadka ay dowladda u muujisay inaanay duulaan gaar ah ku ahayn ayna ka mid noqdaan dadweynaha shiinaha mawtaasi tongi ayaa isaguna si feejignaan leh u maareeyey qadiyadda muslimiinta turkistaanta bari wuxuuna u sheegay inay leeyihiin ismaamul u gaar ah oo ay u madax bannaan yihiin arrimahooda gudaha tanina waxay ka dhigneed cirbad suuxiso ah oo lagu dhuftay muslimiinta turkistaanta bari sheekh cali katiin ayaa sheegaya in madaxda gaalada iyo kuwa taabacsan ay caan ku yihiin siyaasadda marin habaabinta bulshada arrinkaas oo ay u adeegsadaan inta badan shucuubta ku nool caalamka islaamka akhil faadil waxa weeyaan gaaladu waa lagu yaqaanaa inay wax marin habaabiyaan maxay waddadii ilaahay uu jeexay bay ummadda ka baadiyeen qur-aanka in badan baa ku saarata liyasuduu can sabiili illaah liyudiluu inay wax baadiyeeyaan wax marin habaabiyaan baa ilaahay subxaana wa tacaala noo sheegayaa gaalada marka gaaladaas iyo ciddii fakarkooda qaadatee gaaraacaba waxay caan ku yihiin inay bulshada marin habaabiyaan oo waxa ay sheegayaan iyo wax xaqiiqadu ay tahay waa kala duwan tahay shucuubta muslimiinta ee caalamka joogta qadiiman wa xadiidan arrintaasi ku marin habaabin jireen ayagoo u sheegaya inay horumar u wadaan dowladnimo dowlad inay noqdaan ay rabaan inay xoroobaan ay rabaan inay barwaaqoobaan ay rabaan taasay u sheegayaan inay nabadgelyo siinayaan inay ammaankooda sugayaan inay xuquuqdooda siinayaan in maamul hoosaadyo u dhisayaan inay ayagu ismaamulayaan laakiin arrintaa naga aqbala idinkaana wanaaggiina ka shaqeeyanaa bay leeyihin na aqbala oo warkeenna yeela oo naga tala qaata annaga khayrkii idiin wadna ilaahay subxaana wa tacaala baa noo sheegay yurduunakum biafwaahihim wa ta'baa quluubuhum afka idinku raalli gelinayaan hadal macaan bay kuu sheegayaan xaqiiqo jirtana ma aha waa sun iyo waabaayagu in adigu kugu seexiyaan bay rabaan arrintaa ay samaynayaan kadib markii aad suuxdo ood warkooda u riyaaqdana ay faylaha kaa gooyaan oo xaqiiqadii dhab tahayd iyo wixii ay kula rabeen ay markaas la soo baxaan bay doonayaan waxa falastiin ay ka sameeyeen dhibaatada ay ku soo si tartiiba dhulkooda ku soo degeen markii hore oo khiyaamo ah kadibna waa kuwa maanta waxa ay ku dhigayaan caalamkao dhan uu shaahid ka yahay dhibaato biniaadan lagu samay middii ugu weyneyd ay ku samaynayaan xasuuq ibaadi ah iyo damaar shaamilo wax uu reebaya aan la damaarin ummadda la baabi'inayo ayay ku wadaan kadaalika waxa soomaaliya ay ku sameeyaan waa saasoo kale wey dowlad baan idiin dhisaynaa horumar baan idiin wadnaa waxaasay u akhrinayaan ammaankiinaan sugaynaa dowlad baan idiin dhisaynaa wax ka jirana ma laha inay ummaddan baaba'do oy dhibaatooto oy kala dambayn weyso dad fawdaha oo iscunaya ay noqdaan qababeelbeel iyo jufo-jufo iyo qabiilqabiil iyo gobolgobol isu cunaya inay noqdaan bay rabaan mabaadi'da noocaasay ku dhisayaan afkana waxay ka leeyihiin wanaag baan idiin wadnaa waa waxa ay soomaali galbeed ka sameeyeen dhulkan ay gumaysiga ku haysato nasaara alxabasha kirishtanka xabashida ay ku haystaan tartiib bay ku soo galeen markii hore kadibna maxay ka samaynayan waxa maanta ay samaynaya wax ka daran ay soo sameeyeen bay wadaan iyo wax ka daran ay la damacsan yihiin gumaysiga iyo baabi'inta iyo daciifsiga iyo dhaca iyo kufsiga ya wakacbaadkooda maalin kasta baxaya wey si farsamahay kugu soo gelayaan marka hore wanaag baan idiin wadnaa horumar baan idiin wadnaa gargaar baan waata heedaha gargaarka lagu magacaabo heedaha ugu sharta badan oo sharta faafiya oo cudurrada faafi'iya oo ummaddu inay baaba'da faafiya oo inay cayroobaan faafiya oo inay fuqaro noqdaan tuugsada faafiya wey howlahaasayba inay adduunka dhan qabsadaan bay rabaan oy ka shaqaynayaan afkan waxay kaaga sheegayaan waxaan ku wadnaa waxa la cuno iyo waxa la cabo iyo daaweynteeda iyo waxaasay waase iclaam kusii daynayaan base qofkii qayliyaaba hay-addii buu u qayshanaya ayagaana hawshaa ka shaqeeyay wey marka siyaasadda maanta ay caalamka ola dhaqmayaan waa noocaas siyaasad munaafiqiin ah munaafaqayn laba wejiyanimo weji xaqiiqaah iyo weji kale waa laba weji horumar xoriyatulqowl dowladaha hormaray ilbaxay waxaasay akhrinayaan nolol fiican baa haynaa bay ku leeyihin waa wejigaas wejiga xaqiiqadana maxaa weeyaan inay dhibkaa ka shaqaynayaan laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum gaala hadday idinka adkaato ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay inay gacantoodii iyo carabkoodaba xumaan noogu fidinayaan xumaan bay noogu soo jiidayaan af iyo adinba laga badbaadi maayo dhibaato unbay kaaga kaala shaqaynayaan marka waa waxaa lagu yaqaano arrintaasi inay ummadda marin habaabiyaan xaqiiqada jirtana ay ka qariyaan kadibna ay u kacaan in ummaddaas ay dullaystaan ay gumaystaan marka waxaa la rabaa inaan lagu dagmin wararkooda zuqruf alqowl ah hadallada la quqruxiyey dhaldhalaaliyey ee beenta ah ee waxba ka jirin inaan lagu qaldamin baa la rabaa oo la iska ilaaliyo makrigooda iyo kaydkooda qofkuna marna uusan aamininba sideedaba gaal inuusan khayrba ka rajayn مسلمون تيقظوا وتنبهوا وترقبوا الكافرون هم إن شرقوا أو غربوا الكره للإسلام فيهم ملة تترسب الكره للإسلام فيهم ملة تترسب siyaasadda furfurnaanta leh ee dowladda shiinaha kula dhaqmaysay turkistaanka bari ayaa isbaddashay wixii ka dambeeyey sannadkii kii xilligaas oo caalamku martigeliyey laba dhacdo oo waaweyn oo kaa ahaa hanaqaadkii kacaankii iiraan ee talada la wareegay iyo duulaankii midowda sofiyeet ee dalka afghanistaan xisbiga shuuciga ah shiinaha ayaa dareemay in labadan dhacdo ay saamayn ku yeelan doonaan mandiqadda turkistaanta bari sidaasi darteed waxay aad isugu howleen ka hortagga isbeddel weliba oo ka dhici kara mandiqadda turkistaanta bari hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i e da ayaa mas-uuliyiinta shiinaha waxa ay kala hadashay suurtagalnimada in dhulka turkistaanta bari dhinaca uu xadka kala leeyahay afghanistan iyo marinka waaqaan ee kala baradhagajistaan ee bakistaan laga dhiso laba saldhig oo amni ah toban sano kadib oo uu ruushku duulaan ku joogay afghanistan waxa ugu dambayntii isagoo jabay uu ciidankiisa kala soo baxay dalkaasi guushan ayaana uga dhignayd muslimiinta turkistaanta bari dhiirigelin weyn iyo suurtagalnimo muujinaysa inay iska dulqaadi karaan gumaystaha shiinaha dowladda shiinaha oo qaadatay siyaasad ballaaran oo ay ku xoojinayso ganacsiga ayaa u aragtay turkistaanta bari meel muhiim u ah dhaqaalaheeda maadaama jihada galbeed oo keliya ay kala xidhiiri karto dalalka ugu muhiimsan ee dhaca qaaradda aasiya sidaasi darteed waxay xoogga saartay in gacan bir ah ay ku qabato dhulka turkistaanta bari dadka ku suganna ay ka dhigto cilmaaniyiin daacad u ah xukuumadda beijing xaqiijinta hadafkaas ayayna dowladdan u martay waddo weliba iyo wasiilo kasta iyadoo aan u eegaynin qiyam akhlaaq iyo insaaniyad toona xisbiga shuuciyadda shiinaha ayaa ka faa'iidaystay mashruuca la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee uu maraykanku ku dhawaaqay wixii ka dambeeyey weeraradii kow iyo tobanka sebtembar iyadoo adeegsanaysa halkudhigan dulmiga ah ayayna dowladda shiinaha ceegada ku dhejisay muslimiinta turkistaanta bari kagana hortagtay rajo weliba oo la xiriirtay inay ka xoroobaan gumaysiga shuuciyadda wasiirkii arrimaha dibadda shiinaha tang jiak swan ayaa sanadkii labada kun iyo kowda wuxuu mimbarka qaramada midoobay ka sheegay in shiinaha uu maraykanku kala shaqaynayo dagaalka ka dhanka ah argagixisada isagoo intaa ku daray in dowladdiisa ay dhibana u tahay wax uu ugu yeeray kooxaha argagixisada ee turkistaanta bari oo uu ula jeedo muslimiinta turkistaanta bari toddobaad kadib hadalka uu jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha waxay dowladda shiinaha soo saartay warqad ka kooban afartan bog oo ay ku soo bandhigtay magacyada ururo iyo jamaacaad ay leeyihiin reer agoor oo ay ku eedeynayso inay xiriir la leeyihiin sheekh usaama bin laadin iyo imaarada islaamiga ah ee afghanistan marka mid mid la isku dultaago ururada iyo jamaacaadka liiskan lagu daray waxaa la yaab leh inay ka mid yihiin ururo cilmaaniyiin ah oo ka soo jeeda aigoor kuwaas oo aan si dhab ah u matalaynin turkistaanta bari halka jamaaco ee jihaadiga ah kuna jirtay liiskan ayaa ahayd jamaacada xisbiga islaamiga ah turkistaaniyiinta taasoo xubnaheedu ay qayb ka ahaayeen jihaadkii sofiyeetka lagula galay afghanistan haddii aanu ka hadalno dadaalada gobolka ee uu shiinuhu qaaday si ceegada loogu dhajiyo muslimiinta turkistaanta bari waxaan ka soo qaadan karnaa hal tusaale oo ah in shiinuhu uu dhidibada u taagay ururka shangahay kaasoo la dhisay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii ururkan oo ujeedadiisu ay ahayd in lagu ballaariyo isdhexgalka dowladaha shanta ah ee kale ah shiinaha ruushka kazakhistaan kirgizstaan iyo dhajikistaan ayaa wixii ka dambeeyey labada kun iyo kowda waxa uu isku beddelay urur amni oo dowladaha qaybta ka ah ay iska kaashadaan sidii loo dhibaatayn lahaa muslimiinta ay goor oo dega shantaasi dal shiinaha ayaana bilaabay tallaabooyin dibadda ah oo uu ku beegsanayo muslimiinta ka cararay turkistaanta bari waxaana faahfaahin ka bixinaya sheekh cabdulilaah xukuumaddan ka jirta dalka shuuciga ee layihahda jaynaha markay dadkii gudaha muslimiinta ahaa ibaado ku samaysay oo diintii kaga bedeshay oo dhib kastoo qof loo geysan kara u geysatay intaa kumay ekaysan waxay daba joogtaa kuwii ka cararay bay daba joogtaa oo waxay rabtaa inta lasoo qabto in lagu soo celiyo si ay xabsiga u dhigto ama u disho dadkii gudaha ku noolaa kuma gaabsan inay baabayso waxay samaysay xamlad weyn iyo ololo weyn bay qaaday aada u weyn oo lagu raa lagu raacayo lagu dabagelayo dadkii cararay jaaliyaadka oo ku noolaa banaanka oo shacabkaas muslimka ee turkistaan sharciya ku noolaa ayay daba gashay qunsuliyadaheeda iyo safaaradaheeda ayay ku amartay qof kasta oo dadkaa ka mid a dowladahay u carareen inay ka dalbadaan in lasoo celiyo oo lasoo tarxiilo oo china lagu soo celiyo qunsuliyadaadkaas iyo safaaradahaas amar ku siisay oo banaanka ay ku leedahay inay heshiisya la galaan xukuumadaha ay u joogaan china oo matelayaan waxayna dowladda jaynuhu la samaysay heshiisiyo ama itifaaqiyaad bay samaysay oo loo in loo soo dhiibo dadkaas muslimiinta cararay dib loo soo celiyo ay waxay la gashay ilaa hadeer soddon iyo lix dal bay la heshiisay oo u waqacay oo ka yeelay oo soddon iyo lixda shan iyo toban muslimiin sheegtaa ka mid ah dalalka muslimiinta sheegtay shucuubul muslima ay ku nooshahay ee dadka murtadiinta ay xukumaan shan iyo toban ka mid ah ayaa heshiis waxay la galeen jaynaha qof kasta oo muslima oo ka soo carara turkistaan sharciya in gacanta loo geliyo dowladda jiinaha si ay shaqo uga qabato way badan yihiin baxrayn baa ka mid a masar baa ka mid a urdun baa ka mid a imaaraadka ka mid a turkiya ka mid a wax badan baa ka mid a oo qaar badan oo muslim sheeganaya ayaa ka mid a iyo kuwo kale hadda magacooda aan aan maarata aan hadda aan meesha ku haynin waxaa arrintaa ka jawaabay oo ka yeelay in la soo celiya dadka ilaa hadda dadka inta ka yeeshay waa lix iyo soddon dowladood saan sheegnay dowladaha iyaga ah shan iyo toban ka mid a saan sheegnay waa dad muslim sheeganaya oo carab iyo cajam ba isugu jira itifaaqayaadka iyo heshiiyahaas waxay dhaceen intii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii ilaa laba kun iyo koob iyo labaatankii itifaaqaada u dambeysay ciday la gashay waxay ahaan kenya iyo turkiya ahaayeen laba kun iyo labaatan iyo kowdii ayay waqaceen kula heshiiyeen chinaha qof kasta oo muslima oo kasoo carara chinaha oo dulkooda jooga haddii ay ka dalbato bakiin ka dalbato ama chinuhu ka dalbado in loo dhiibo dowladahaas markaa qof kasta oo ay dowladda chinuhu far muuqdo tidhahdo hebel baan rabnaa nashaadkaasuu sameeyey jihaadiyiintu ka tirsan yahay diintu ku dhegan yahay ee noo soo dhiiba laa yataradaduun horay uga dhiibayaan dalalkaasu ka dhiibayaan waa heshiis la heshiiyey dowlada ku heshiiyeen bal iska dhaaf qof qofay haddii dalbato xukuumadda shiinuhu hadday dalbato jaaliyadda meeshaa joogtay ee muslimiinta ee soo baxsaday soo qaxay dhammaantood in gacanta loo soo geliyo diyaaradaha laga soo buuxiyo dowladahaas way yeelayaan leanna heshiiskaasi galeen afraadda jaaliyadda ka mid a dhammaantood baan rabna hadii la yihahdo jinaha waa loo dhiibayaa jinahuna marka wuxuu ku samaynaya wuxuu ku sameynayo kuwa gudaha jooga maanta uu duleysanayo marka meesha adduunkan maanta waa la iska dhamaata wax la yihahdo ninkan waa muslim aan la dhiibin iyo walaalnimo islaam iyo adduunka adduunkan maanta aan joogno masaalixda maadiga ah ayaa la daneeyaa oo u diin ah oy caabudaan diinna way ka tageen akhlaaqna way ka tageen waxay leeyihiin algaayatu tubariru lwasiila hadaf baan leeyahay masaan u gaaro yoolkayga wax kastaan sameynaya xaaraan iyo xalaal wuxuu ma kala eegayo algaaya tubariru lwasiila bay yidhahdaan waxay leeyihiin shacaarkaasoo gaalada kasoo minguuriyeen wixii gaalo ahaan awalba adeegsan jireen kuwa ridoobana ay ku raaceen waxay kaloo yidhahdaan laysa hunaaka sadaaqatun daa'ima aw cadaawa daa'ima walaakin hunaaka masaalixun daa'ima col collaytan iyo colnimo daa'ima joogta ah ma jirto heshiis daa'imana ma jiro sadaaqa saaxiibtinimo daa'imna ma jirto laakiin waxaa jira maslaxad daa'ima marba meesha maslaxada maanta ku arko ayaan la heshiinayaa meeshan ka waayana waa u goynayaa waad arkaysaa maalin kasta kuwa ridada ee xamar jooga etoobiya waa walaalihin etoobiya waa walaalihin etoobiya marka waxay leeyihiin shalay haddaan col ahayn maanta heshiis baan nahay saaxiib baan nahay masaalix baa masaalixdeeda ayaa ku jirta inay etoobiyana difaacdo ciidamadooda noo joogaan ay iyagu maarata aan qayb ka mid a noqonaba iyo maslaxa u arkayaan markaa sadaaqa daa'ima ma jirto oo saaxiibtinimo joogta ah ma jirto cadaawad daa'iman ma jirtee maslaxaddu meesha jirtaa la eegaya waa shicaaray gaaladu adeegsadaan murtadiintuna ay kasoo guuriyey kasoo guuriyeen ثلة منهم تبيع الدين جهرا تلثم الحسناء والكأس تعاقر ثلة أخرى تبيت على كنوز لا تبالي كان بؤسا أم بشائر haddii aan u soo laabanno su-aashii ahayd maxaa diidan in qadiyadda turkistaanta bari iyo muslimiinta ay goor ay noqoto qadiyad jihaadi caalami ah oo ay muslimiinta daafaha dunida isaga yimaadaan si looga dulqaado gumaysiga shiinaha inkastoo jawaab shaamil ah aan loo haynin su-aashan haddana markaad eegtid waaqiciga ka jira dunida islaamka waxaad arkaysaa inay jiraan caqabado isbiirsaday oo haysta dadka muslimiinta ah kuwaasoo isugu jira caqabado ay muslimiintu iyagu isku hayaan iyo kuwo uga imaanaya cadowgooda siyaasadda reer galbeedka iyo guud ahaan gaaladu ay qaateen ayaa ah adeegsiga dowladaha ka jira caalamka islaamka kuwaasoo intooda badan maanta ah kuwo ku daaban shisheeyaha kana hiiliya walaalahooda muslimiinta ah inta aan la garin cadowga qaarijiga ah waxaaba shaqsi weliba iyo majmuuco kasta oo madaxa la soo baxda duba la dhacaya dowladaha ka jira caalamka islaamka kuwaasoo jiritaankooda u arka inuu ku xiran yahay inaanay muslimiintu helin awood xambaarta humuumtooda sidaasi darteed dadkii muslimiinta ahaa ee u nusrayn lahaa turkistaanta bari waxa uu mid weliba cadow ku midib ah ku haystaa dhulka uu isagu joogo sidaasi darteedkiisa daryeelaha ku kale ku dara ee si ay ugu hiiliyaan walaalahooda ku dulman daafaha dunida waa in marka hore iska dulqaadaan cadowga iyaga haysta marka taasi laga yimaado caqabadda qaarijiga ah ee jirta waxa ay tahay iyadoo dowladda maraykanka iyo guud ahaan kuwa reer galbeedka ay qaateen siyaasad ah in eegada lagu dhejiyo muslimiinta si aanay ugu soo bixin awood jihaada dulliga iyo dulmigana ka dulqaada waxaa wax laga xumaada ah in muslimiin badan ay maanta dabadhilifyo u yihiin gaalada oo lagu diray dadkii wanaagooda ka shaqaynayay iyagoo argagixiso iyo qaswadayaal ku tilmaamaya dadka dhiiggooda u horaya cizigooda iyo sharaftoodana kor u qaadaya arrinta kale ee hortaagan in qadiyadda muslimiinta ay goor ay noqoto qadiyad caalami ah oo qusaysa muslimiinta oo idil waa iyadoo gaaladu ay ku guulaysteen in muslimiinta ay kala dhex dhigaan xuduudo iyo sohdimo ay dadka badankooda u arkaan inaan laga gudbi karin qofka muslimka ah ee jooga bakistaan waxaa dhacda inaanu jasadkiisa u arkin walaalkiisa lagu dhibaataynayo turkistaanta bari maadaama sida lagu soo barbaariyey ay laba waddan kale yihiin xiriirka waddanyaddana uu ka sareeyo xiriirka diineed sidaasi darteed aqoon-yahan cabdulaahi aadan cabdulle ayaa sheegaya in xuduudaha nuucan ah ay leeyihiin halis ballaaran oo aanay dadku intiisa badan ku baraarugsanayn waxaa maaragtay tacyiib ugu filan oo waxaa maaragtay qubxi iyo xumaan ugu filan aslan waxaa lagu magacaabay erebixinta la siiyey oo soomaaliga waa xuduud beenaad xuduud beenaad waa xuduudaan jirin xuduud beenaad masalka ugu fudhow waxaa waaya midka hadda u dhexeeyo soomaalida soomaali galbeed iyo soomaalida koonfurta degan midka u dhexeeya macruuf weeye soomaaliya sebanka markaan ardayda ahayn waagii dowladdii waxaa la dhihi jiray xuduuddaas marka la samaynayo lagama dhigi karo xariiq ishaysta ninkii ka dhiga imtixaanka waa laga ridi jiray maadada jugraafiga waa xasuustaa wax badan macalina waa soo ardayna waa soo waa xariiqo googo-an waayo waa dhaash dhaash dhaash dhaash xuduud beenaad baa la yidhaahaa xuduud beenaadkaani ma ahan wax soomaaliya keliya lagu fuliyey waa wax caalamka lagu soo fuliyey laguna dhaqmo laguna kala dilo hadda maxaan maraynaa xuduud beenaad tagtadaayo tibaadaqa buu yidhi hadda shalay miyaa mise maanta dhegeysanayay mid soomaaliya oo dhahaya waa ilaahay mahadiis mar haddaan dhisnay xadkii u dhexeeyey oon derbi weyn ka dhisnay shabeellada dhexe iyo banaadir shabeellada dhexe banaadir xuduudda loo dhisay garanaysaa dowlaha ka dhisanbe dowlada goboleedaa ka dhisan maxay u sii jeedaan maxaa loo jeedaa horta xuduud beenaadku asalkiisa wuxuu ku qotomaa qaacidada la yidhaaho fariq tasud qaybi oo xukun aslan waa intaasu biyo kama dhimcaan weye waana qaacido ay wataan gaalo iyo soo duulayaal iyo gumaysi waxa la kala xirayo ama la kala baabi'inayo ama la kala xirayahay maxayno la qaybqaybinayahay waa dad isku diina isku afa isku cirqiya dad wada dhashay waayo biikhtisaar walaalo ah miithaal meel dheer ka daanin yani haddaan ku yidhaha dhegtaada caawi oo saad tiraahaay waa sax haddaad xagga madaxda ka saa dhahdana waa sax dhegtaada caawi laba gooroo dhegta waa sheegtay laakiin masaafa u dhaxayso meel dheer ha aadin caalamka wax badan baa lagu fuliyey meesha hadda aan ka sheekaynaynay oo qaybta hore turkistaan iyo dhulkaas sida loo jarjaray iyo sida loo galay taariikhdeeda iyo maaragtay jugraafigeeda waa markhaati cad wey caalamka kan annaga nagula sameeyey marka u imow xuduud beenaadka yani kii duwal carabi lagu sameeyey usamow saakisbiiko dowlkan carabto hadda yani kulli wada dowladaha maxaa macnuhu loola jeeday imaaraadka imaaraadka hadda dowla carabiya waxiida waay imise ka koobanta imaaro yani ilaa toddoba imaaray ka koobanta toddoba imaaray ka kooban tahay toddobada imaaro qaar baa waxaana dhammayn yani labaatan kun ma dhama inta toban kun oo kilomitr square badkeeda toban kun qaar uusan dhammayn waa ka yari marka maxay noqonaya waxaas annaga haddaan kaayaga u soo noqonno meesha uu hadda marayo waa meesha uu ninka shir shabeelle ka hadlayey uu sheegay waxaa loola jeedana waa dadkan cirqiga iyo walaalnimada iyo walaalka iyo afka wadaago in la kala jaro si loo qaybiyo loona xukumo waxaa dhici doonto ama la arkayaa qoys kala xiran oo baasiboorti iyo iqaamo iyo maxaan ku yidhahdaa fiise iyo dalku gal iyo u baahda oo soomaaliya ku wada yaallo waa sida socotaadda marka xuduud beenaadku sharcan horta waa saas in la dumiyo iyo walaahi balaaga ka hor imaanaya taasi laa tasal laa tasal waa xatman waaye aslan waa waajib min waajibaat saaran dadka qubuyuuriinta iyo dadka ummadda u fikira iyo dadka wanaagsani inay jebiyaan oy dumiyaan oo la maro oo la tirtiro oo dadku ay daaqsinka iyo maaragtay dhaqaalaha iyo dhulka iyo wadaagaan dad wada dhasha ay yihiin iska warqabaan waxaa loo jeedana waa qaacidadaas ah fariq tasud oo macnaheedu yahay qaybi oo xukun xuduud beenaadku taasay ku salaysan tahay meeshay hadda sii maraysana waa waxaad og tihiin hebellaan laanlaan laanlaan laanlaan si loo waday in maanta la yidhaaho banaadir iyo balcad balcad iyo muqdishow baa xuduud la kala dhigayaa waa alaain kilomitraan malaynaa soddon kilomitr inay tahay afgoy waaba lagu waasan waa sidoo kale marka waxaan dhihi karnaa xuduud beenaadku wuxuu mudan yahay in loola dagaalamo sida loola dagaalamayo gaalada iyo kufriga iyo diin la-aanta waana arin aad iyo aada u adag weye hadday sii socotana waxaa la iloobi doonaa wada dhalashadii iyo wadankii iyo dalkii iyo magacii iyo qiimihii iyo qiyamkii o dhan waa dhumayaan waa aad bayna ugu muuqataa ضاعت بلاد المسلمين بلجة كسفينة تاهت بلا ربان فتمزقت وتفرقت وتصرمت وغدت بلا عز ولا سلطان وغدت أراضيها وطهر ترابها حقلا لأهل الكفر والأوثان dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybta toddobiyo tobanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmeyno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أمة الإسلام طال طريقنا فإلى متى يقضي علينا الفدفد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى